tamasho ka door baahinta idanews.com
ma qabo in dad saxiixayaal sheeganaya haddana murashaxiin ah ayagu taladii iyo ra'yigii iyo awooddii shirka inay la wareegaan ma qabo maxaa yeel taas waxay noqonaysaa nin asaga shaarku gashan lahaa keligii tolanaya shaarka meeshaan laga tolana waxaa loo baahan yahaa shaar friisais ahoo nin alla ninkii soo baxo oo ummaddu ay doorato uu gashan karo inuu noqdo ayaa la rabaa waxaan dowladda kumeelgaarka dowladda federaalka ah iyo guddiyada ku howlan shirka dhammaantood aan u soo jeedinayaa shirkani waa shir loo qabtay beelaha kala duwan ee deggan mudug iyo galgaduud qaabka looga qaybgelayana waa qaab beeleed cid walbana waxay ku imaanaysaa qaab beeleed qof kasta oo mas-uul ah isagoo beeshiisii ka socda isagoo beeshiisii ka tirsan ayaa la rabaa shirka inuu ka qayb galo waa jirtaa deegaanadan inay maamulo lahaayeen laakiin kadib markii heshiiskii la saxiixay maamuladii waxay isku bedeleen beelo shirka ka qaybgalaya